barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka afyimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco shan iyo labaatanka bisha mey sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wadajireeda kaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah
bismillaahi salala calaaye hooyaahe bismillaahi salala calaaye hooyaahe kayimbadh kayimbadh calaaye hooyaahe kayimbadh kayimbadh calaaye hooyaahe kushumxaal kushumxaal calaaye hooyaahe kushumxaal
waa umul khayr maxamuud cige oo ka mid ah dhallinyarada barata ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka barnaamijka sooyaalka dhaqanka ah ayaadna ku dhegaysan doontaan kaasi oo toddobaadkan ku saabsan kooxaha ciyaaraha dhaqanka oo muddooyinkii dambeba soo kordhiyey qasiidada aan idiin haynana waxaa ka mid ah
sooma ramadaanka sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ciyaaraha oo aad maqli doontaan intaan ku jirna barnaamijka marka hore isku soo dhowaada warkii dunida booliiska dalka kanada ayaa sheegay in laba nin ay soo galeen qaraxna ay ka geysteen maqaayad ku taala gobolka ontario ee dalkaasi kanada saraakiishu waxa ay sheegeen in qaraxaasi uu ka dhacay maqaayadda la yidhaahdo bombay bell ee ku taalla misaga ayna ku dhaawacmeen in ka badan laba iyo toban qof oo saddex ka mid ah uu soo gaaray dhaawac culus cidda lagu tunsan yahay inay ka dambaysa weerarkaasi ayaan ilaa iyo hadda gacanta lagu dhigin ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi
ugu yaraan konton ruux ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen kadib markii dooni ay la socdeen ay kula degtay webiga kongo ee gobolka tishuaba waqooyiga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo richard emboyo iluke oo ah guddoomiye ku-xigeenka tishuaba ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in meydadka sagaal iyo afartan ruux la helay arbacadii halka qofka kontonaadna ay meydkiisa heleen saaka aroortii iluka wuxuu sheegay in doonida ay ka baxday tuulo ku taala deegaanka monkoto oo ka tirsan gobolka imbandaka waxaana ay ku sii jeeday gobolka tashuwaba lama oga waxa sababay rogmashada doonta balse doonyaha qallibma ayaa caan ka ah dalka kongo
ramadaan wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan haatana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka suyaalka dhaqanka oo toddobaad walba aad ku dhegaystaan barnaamijkan dhallinyarada waxaana toddobaadkan magaalada jabuuti nooga soo diray waryaheena sagal siciid faarax
nahirwoynu halow siyeynahaye hirwoynu halow siyeynahaye waralow haybadeeda noo keene
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka cayaaraha hidaha iyo dhaqanka oo muddooyinka dambe soo badanaya dhallinyarada samaysanaysa kooxa la bara ciyaarahaasi oo ciyaara kuwaas oo loo abuuro hadafyo kala duwan waxaana igala qayb qaadanaya barnaamijka cabdicasiis xasan axmed oo ah aasaasaha koox ka mida kooxahaasi sheer waa beri qumane oo ah macalin bara cayaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo umulkhayr maxamuud ciga oo ka mida gabdhaha dhallinyarada ee barta cayaaraha hidaha iyo dhaqanka
marka ugu horeysa aad iyo aad ayaa u mahadsantahay sagal siciid faarax sida wanaagsan sida wacaneed noo soo buuqasay waxaan ka tirsanahay shakhsiyaadka ciyaara hidiyo dhaqanka ciyaar soomaaligan walaahi run ahaantiina aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waayo marigii hore ama tv-ga un baan ka ar jiray ama raadiyaha un baan ka dhagaysan jiray balse laakiin waa markii igu horeysay en life si wanaagsan oo macalini hor joogo oo sidaandhe sidaandhe uu iga idhaaho markii igu horeysay run ahaanna aad iyo aad ayaan u jecelahay hidiyo dhaqanka
marka haddaad baranaysaa bal ka waran fiisigaaga jirkaaga markaad ciyaarto maxaa kugu soo kordha maxaa kaa dhaca walaahi markaad ciyaartid daal badan waa dareemaysaa balse laakiin een, wax la barto oo bilaa tacaba ma jiro horta barad baan nahay waa markii ugu horreysan aan ciyaarayno waxaan ku bilownay ciyaarta la yidhaha sayliciga intii ugu horreysana ayaan ciyaaraynaa si wanaagsanna way noogu socotaa
heesaha lagu ciyaaro qaar ka mida maad xafidoo maad i- maad maad igu luqeyn karaysaa haa si wanaagsan intaan dhigtayba waan xafiday aad iyo aad baanan u xafiday sida ciyaarta ugu horreysay sayliciga midhayaashii ugu horreysay bismillaahi sallallahu calaa yehooyaahe bismillaahi sallallahu calaa yehooyaahe bismillaahi sallallahu calaa yehooyaahe bismillaahi sallallahu calaa yehooyaahe कहीं बाढ़ कहीं बढ़ाला ये हो या है कहीं बाढ़ कहीं बढ़ाला ये हो या है कुसुम हाल कुसुम हाल आला ये हो या है कुसुम हाल कुसुम हाल आला ये हो या है इंता साया गोरस codkaaga aad buu macaaya maasha allah Ee, maad ku luqaysaa markaad dhex joogto dhallinyarada isla ciyaartaan mise kulligiin baa kuwada luqeey markaad koox tihiin qof kudhaata codkii ma qaaday waa la isla wada qaaday oo lagu wada luuqaynaya
markii hore aad ku dhex jirin dhaqanka iyo hadda ka waran jacaylka dhaqanka iyo waxa aad u qabto suu kula yahay dhaqanka aad iyo aad baan usii jeclaaday markii hore dhaqan waa maqli jiro uun iyo dharka un baan xiisayn jiray balse laakiin iminka markaan u fiirsado xataa midhaha ereyada aad iyo aad bay ii cajabgeliyeen waxaan gartay hidiyo dhaqanku inuu yahay yacni shay aad iyo aad u fiican
carruurtaada markaad carruur dhashay maad bari hidiya dhaqanka iyo cayaar dhaqameedka iyo arrimaha adoo oran ba carruurtayda maahayna iminka walaalahay markaan taga xaafadan traininku waxayaa way iga daba eegtaanba dhaata ma ciyaarto weliga may weli dhaanto ma ciyaarin ciyaartii ugu horreysaan baranaya baaba sayliciganba maadaama uun bilaabay inaan ciyaaro ciyaaraha hidiyo dhaqanka gaar ahaan ciyaar soomaaliyeedka daantaduna ay ka mid tahay waan ciyaari doonaa waan ku tala jiraa aniga waxaa la yidhaha sheer waa beri qumane dhaqankan waxaan bartay labadii kun labadii kun intaa wixii ka dambeeyey oo dhan waan ciyaaraa insha allah waxaan bilaabay inaan wax baro markaan arkay dhallinyaradiinii waagii aan baranayay anagu magaalada waddanka way ku yaraadeen wixii dhaqan ciyaarayay waxaan bilaabay inaan baro dhallinyaro badan Ee, kooxihii aan baray insha allah bar aan lacag ku baray aan dee aan shaqaa jom aan ka qaadanayaa ka dhiganayay iyo qaar anigu dee ficil ayga noqotay aa jecelo aan iskay u baray way jiraan anigu iminka toddobiyo tobankaa sana yaan ciyaaraa waxaan arkay inaan waxbari kara dadka waxu biirinayo dhaqankii uu sii tegayo uu sii durkayo aad iyo aad dee dhaqan isniba dhaqanku way isku jirtaa waa farbadayne aad iyo aad waxaan u xiiseeyaa siiliciga ciyaarta la idhaaho iyo baa xibadda qaaligeeda ee isaan u leenaano wilwilaha baasha la idhaaho harimaadee baa la dadka u yaqaanaane aad iyo aad labadaasaan aad iyo aad iyo aad u xiiseeyaa marka sida sida ugu macaani loogu ciyaari karo waa sidii qaab nocee
ciyaar ciyaarahu kaniba qaab isu iska leeyahay inkastoo dee iminka magaalada waddanku aad iyo aad aan ula dagaalano waxaan tababaraan u noqday dhaqankii iminka waa la bedelay waxaa miisig iyo waxbaa la gelinayaa dhaqankii waa markaa dhaqankii markaa ma noolaanayo laakiin originalkiis haddii ah, dhaqanka lagu barto iyo sacabkii iyo codkii la jibinayo wixii la isku jibinayey haddii lagu barto dhaqankii uu jiraa bay ka dhigan tahay laakiin iminka dadkii iminka waxay wala bateen inay miisi ku ciyaaraan He- heesaha dhaqameedka aad jecesha adigu maxaa ka mid a maase igu luqeyn karaysaa oo dee seeliciga way ba- ay farbadiin ciyaarahan ka jecelahay wayhawo wallawbaw obalayeyo obeeyeyo wayhawo wallawbaw obalayeyo ereyadan baa iskuna noqonaysa dexle ciyaaraha kale aan jecelana ayhiwaal baa ka mida ayaan ayhiwaalkana ayhooyiwaalo yiwaalo ayhooyiwaal ayhooyiwaalo allah yiwaaloyo ayhooyiwaalada raggaa qaadaya habluhuna oo u jibinayaan nahirwoynu halow siyeynahaye hirwoynu halow siyeynahaye waralow haybadeeda noo keene nayrooynu haluusiyeynaayey nayrooynu halooynukay ku dhacde nayroodu dhibatooy dhulkay ku dhacde nahareekii badnaa barbaharayo nahareekii badnaa barbaharayo kalibaa xalalaa habeen maladey nalibaa xalalaa habeen maladey nanibaa sasaliyo sanaaxa aqoon nanibaa sasaliyo sanaaxa aqoon labadaa tegayaa dibaan ku dhume nabadaan tegibaa dibaan ku dhume nahelooy helalooy helay lahaye
codadkaasi aad maqlaysaan waa dhallinyarada kooxdaasi oo ku guda jiray barashada cayaaro dhaqameedka waxaanan wax ka weydiiyey sababta u abuuray kooxdan cabdicasiis xasan axmed oo iska lahaa fikradda samaynta kooxdani aan waxaan u samaynay aade ummad walba waxay wax ku tahay aan magaceega iyo dhaqankeeda marka caadi ahaan inagu dhaqan baan iska leenahay dhaqanku wuu fara badan yahay siyaabo badan Ah, laakiin annagu qaybta iminka aan ka soo qaadanay qaybta ciyaaraha weeyaan sababtoo ah ciyaaraha waxaanu aragnay inay dhallinyaradii muusiga dhegaysanaysa soo fara badanayaan sidaas awgeed uu dhaqankii hawada kasii baxayo sidaas awgeed si uuna dhaqankii u baabi'in ta koobaad waxaan isku daynay ina aan dhaqankii dee waalidiintayadii ummadii hore iyo dhaqanka caadi ahaan aan iminkaba u leenahay aan noolayno baraarujinno qof kasta oo dhallinyartayada oo reer jabuuti ah aw haddii uuna barana dhallinyarada la mida ee kale ka arki karo si uu inuu dhaqankani jiro example ciyaarina karo xiiseeyo wax lagu tilmaamo dhaqankeenuna dee mar kasta bresen u ahaado midda kale de waa la yskaga baahdaa annagu marka xaflada aanu leenahay markaa dhallinyaradu isku yimaadaan marka aroosyadoo kale marka meelo muctarifa meelo caadi ah oo waaweyn kolley waxaa loo baahanayaa ciyaaraha saxda aynu iska leenahay sidaas awgeed baanu u hindisnay inaanu soo celino nu u ciyaarno annagu
marka kooxdan aad samayseen iyo kooxaha kale magaalada ka jiraba ma dad dhaqanka yaqaanada isku keentaan mise idinkaa baro wuxuu u faa'iideeyey may dad dhaqanka yaqaano waxaanu macallimiinta dad dhaqanka taqaanaa laakiin dadka la barayaa hore dee umay ciyaari jirin dhaqanka way maqleen laakiin hadda ayay barteen waad bartaan iyaga ha kooxdii ugu horreysayna maaha in iminka samayno qoladani waa waxay noqonayaan kooxdii labaad ee iminka ciyaaraha dhaqanka kusoo caanbaxaysa marka macalimiintoo kale waxay noqonayaan macalimiin aqoon badan u leh dhaqanka sida sheer oo iminka inala jooga oo ah nin eh, rugcadaa xagga ciyaaraha dhaqanka kusoo caanbaxay jabuuti oo barayaasha ka mid ah oo kuwan iyo kuwii horeba nagala qayb qaatay sida xitaa waxaa nagala qayb qaatay sangub oo kale wuxuu ahaa macalimiinta iyadii hore kale isna nala joogi jiray meesha oo isagana aanu ka codsanay inuu maadaamu dee nin rugcadaayo hadda da-diisii au- u- nin odayoo weyn yahay ina wax laga reebo isagana oonu ku nidhi waa inaad wax ka tagto isna ciyaaro badan oo dhaqana noo soo bandhigay oon kala hadhnay berigaas aan haddana waxaan haynaa macalin sheer oo ah ninka nagala qayb qaata barista ciyaaraha hidiya dhaqanka ah aan noona suuro geliya inay dhallinyar badani ka faa'iidaysato oo ay bartaan
marka imse dhalinyaro baad bartaan oo tababartaan aan markiiba waxaa la barayaa ah, ay noqonaysaa hal- aduu at least ugu yaraan waxaa la barayaa lix iyo lix lix dumara iyo lix raga ha wayna ka badan karaan marmar sagaal sagaal bay noqon karaan labiyo toban iyo labiyo tobanna way noqon karaan marka hadba tirada lahayuunbay ku xidhan tahay aan marka insha allah iminka waxaan rabnaa inaan kusoo kordhino ah, kooxaha hore iminka jabuuti inta badan jiray waxay ahaayeen gooni gooni baa loo kala bari jiray dhaqanka iminka wadankeenan aan eh, aan jabuuti ay leedahay waa saddex dhaqan baa inta badan la ciyaaraa waa canfarta carabta soomaaliga marka koox walba goonideeda ay u ciyaari jireen iminka waxaan doonaynaa inaan haddii ilaahay idhaahdo kooxdan waxaan diyaarinaynaa inay koox saddexdiiba taqaana ay noqoto oo isbedbedelayo kuwii soomaaligii ciyaaray carabigii canfarigii ciyaaray carabigii ciyaaray intaba wixii dhaqanka jabuuti loo leeyahay ay wada ciyaari karaan marka hadafkiina waa dhaqanka saad u faafisaan haa si dee waxyaabahan iminka looga si aan una u lumi karin barnaamijkeeni sooyaalka dhaqan ku dhagaystayaal toddobaadkan waa naga intaa waxaana marti igu ahaa cabdicasiis oo aasaasay kooxdan sheer oo ah macalin dhallinyarada bara cayaaraha iyo heesaha hidaha iyo dhaqanka iyo umulkhayr oo ka mida gabdhaha dhallinyarada ee barta cayaaraha hidaha iyo dhaqanka waxaana dhegaystayaal barnaamijkeedina socodsiinaysay anigoo ah sagaal siciid faarax tani intaynu mar kale kulmi doono haddii eebbe laga helo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay umahadsan tahay sagal saciid faarax dhegeystayaal halka aad kala socoteenna waa v o a haatan aan ku nasanno codka macaan ee fanaanada hibanuure iyo heestii ramadaanka
صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري وبشسقينه إلهي نسيه عين سعيدين صوم رمضان وبشسقينه إلهي نسيه عين سعيدين صوم رمضان صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري سكرت الموت كيو سؤاشنا تيريو عسيرك موتني صوم رمضان سكرت الموت كيو سؤاشنا تيريو عسيرك موتني صوم رمضان صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري وبالشمس بينه تمهرير نارتي لك سلامة يشي صوم رمضان وبالشمس بينه تمهرير نارتي لك سلامة يشي صوم رمضان صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري
qasiidadaasi waxaa noo qaadaysay hibe maxamed hibe nuura ramadaan mubaarak ayaan mar kale dilanaa dhegeystayaal meel kastoo joogtaan haatana waa xubintii ciyaaraha nuur bukhaari waa kan
mahadsanid daanduray habeen dambe ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada kiyef ee dalka ukrain ay ka dhacdo ciyaarta finalka koobka champions leaga yurub ee kooxaha horyaalada yurub waxaa isaga hor imaan doona real madrid oo labaiyo toban jeer ku guulaysatay koobkan iyo liverpool oo rabta in markeedii lixaad ay qaado tartankani real madrid labadii sano ee lasoo dhaafay iyada ayaa qaadaysay koobka champions leaga laakiin liverpool waxaa ugu dambeysay finaalka yurub sanadkii labada kun iyo toddobadii markaas oo ay koobka qaaday oo ay koobka ka qaaday kooxda a c milan labada kun iyo shantii ayaysa ku guulaysatay tartanka dhinaca kalena weeraryahanka kooxda liverpool sadio mane ayaa saddex boqol oo ka mid ah fanaanadaha ay ku ciyaarto liverpool waxa uu u diray tuulada uu kasoo jeedo ee bambali ee dalka senegal waxaana uu u qeybiyey qaar ka mid ah dadka tuuladaasi si ay u daawadaan ciyaarta sabtida ka dhici doonta dalkaasi ukrain laacibkan ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo in uu waalidiintiisa iyo asxaabtiisa ay wada daawadaan tuuladaasi ayaa waxaa ku nool ilaa iyo laba kun oo ruux waxaana lix iyo labaatan jirkani uu sheegay inuu isagu gaday fanaanadahaasi ciyaaryahankan u dhashay dalka senegal ayaa la sheegay in uusan fursad u heli karin inuu ku laabto tuulada uu ka soo jeedo ee dalkaasi senegal ilaa iyo bisha dambe markaas oo uu u tegi doono si uu uga soo raaco xulka senegal oo u duuli doono dalka ruushka si ay uga qayb galaan ciyaaraha koobka adduunka senegal ayaa ka mid ah xulalka afrika ee ka qaybgalaya tartankaasi dhinaca kalena tababarihii kooxda kubadda cagta bolonya roberto donidoni ayaa shalay laga ceyriyey shaqada kadib laba sano iyo bar uu kooxdaasi leylinayay bolonya ayaa qoraal ay soo saartay ugu mahad celisay donidoni muddadii uu kooxda leylinayay waxaana ay ku tilmaameen tababare heer sare ah donidoni ayaa gaarsiiyey kaalinta shan iyo tobanaad kooxdiisa xilli ciyaareedkii dhowaan dhammaaday tababarahan afariyo konton sano jirka ah ayaa ka mid ah tababarayaasha uga caansan talyaaniga hase yeeshee wax koob ah kuma uusan guulaysan tan iyo markii uu bilaabay xirfadiisa tababarnimo waxaana uu horay uu u soo tababaray dhowr koox oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalka talyaaniga oo ay ka mid yihiin kooxaha barma napoli livorno iyo kuwo kale markii tababaraha inta uusan noqon tababare ayaa doonadoni wuxuu ahaa jiray laacib ciyaara kubadda cagta isaga oo ilaa iyo lix ka mid ah horyaalka talyaaniga la qaaday kooxda a c milan wax sidoo kale uu ku guulaystay saddex koob oo ah koobka horyaalka yurub ee champions leaga labada kun iyo lixdii iyo labada kun iyo sideeddii muddadaasi waxa uu leylinayay xulka talyaaniga oo uu gaarsiiyey koobkii qaramada yurub ee labada kun iyo sideeddii haddii doonadoni la ceeriyey waxaa loo kordhiyey heshiiska tababaraha kooxda tottenham tababare maurusio bochetino tababarahan ayaa waxa uu saxiixay heshiis shan sano ah isaga oo kooxda tottenham lasii joogi doona ilaa iyo labada kun saddex iyo labaatanka tababar bochetino ayaa ku biiray kooxdani ka dhisan magaalada london labada kun afar iyo tobankii isaga oo gaarsiiyey xil ciyaareedkii lasoo dhaafay kaalinta saddexaad ee horyaalka dalkaasi ingiriiska ee premier leaga ugu dambeyntiina kooxda atletic madrid ayaa khamiistii ku dhawaaqday in ay heshiis la gaartay ciyaaryahanka khadka dhexe uga ciyaaro kooxda viareal ee lagu magacaabo rodri laacibkan kow iyo labaatan sano jirka ah ayaa u dhashay dalkaasi spain waxaana uu ka mid noqon doonaa ciyaartoyda cusub ee kooxda atletic de madrid dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa naga inta
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur bukhaari haatanna ku soo dhowaada qasiidadan ramadaanka sooma sooma soddonkeeda beri waxaa noo qaadaya kooxda badda cas
بشارة بشارو بشارة بشارو وبالخير بدن بها بلاتي رمضان بشارة بشارو بشارة بشارو وبالخير بدن بها bilaatay ramadaan bishaara bishaaro bishaara bishaaro waa bilkhayr badani biha bilaatay ramadaan bishaara bishaaro bishaara bishaaro waa bilkhayr badani biha bilaatay ramadaan bilaha labiyo tobanka ah waa bishii ugu mudnayde ajarkeeda badan rabbiba baxshee marxaba marxaba yaa ramadaan barakaysane sooma sooma sooma sooma sooma sooma sodonkeeda beri ramadaan bilaha labiyo tobanka ah waa bishii ugu mudnayde ajarkeeda badan rabbiba baxshee marxaba marxaba yaa ramadaan barakaysane sooma sooma sooma sooma sooma sooma sodonkeeda beri ramadaan
sodonkeeda beri aynu buuxine barwaaqadiyo qaybkeeda ku baraarugo rabbigeen ka baqa oo marxaba marxaba yaa ramadaan barakaysane sooma sooma sooma sooma sooma sooma sodonkeeda beri ramadaan sodonkeeda beri aynu buuxine barwaaqadiyo qaybkeeda ku baraarugo rabbigeen ka baqa oo marxaba marxaba yaa ramadaan barakaysane Soma, soma, soma, soma, soma, soma, sodonkeeda beri ramadaan. Munkar baa jiriyo xumaan baa xadweyn haw badheedhino baahida naftuna haw badheedhino baahida naftuna yee ku buuranine bisaylka cuntada bishimaha ka dhowr ka dhowr ka dhowr waqtigana ku beed sooma sooma sooma sooma sooma sooma sodonkeeda beri ramadaan munkar baa jiriyo xamaan baa xadweyn haw badheedhino baahida naftuna haw badheedhino baahida naftuna yee ku buuranine bisaylka cuntada bishimaha ka dhowr ka dhowr ka dhowr waqtigana ku beeg sooma sooma sooma sooma sooma sooma sodonkeeda beri ramadaan waa bishii quraankiyo sadaqa bixintee lagu baratamaye haka baqanuno midka baahi qaba edabkiisuna uu baqtiyo gacan buuxsiiyo u bedelo wanaag sooma sooma sooma sooma sooma sooma sodonkeeda beri ramadaan waa bishii quraankiyo sadaqa bixintee lagu beratamaye haka baqano midka baahi qaba edabkiisuna uu baqti
qasiidadaasi sooma bisha ramadaan ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna dahornimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayey ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeenna xigta galabta afarta inta aan hawada ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo
Soma, soma, soma, soma, soma, soma, sodonkeeda beri Ramadaan. Bishaara, bishaaro, bishaara, bishaaro, waa bilkhayr